أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tafsiru suurati اlfurqaan ayaan halkan ka gelaynaa in sha allahu tacaala suuratu lfurqaan waa suura makiya qur-aankii qabla alhijra soo degay ayay ka mid tahay aqraadda suuradda iyo mawaadiicda ay suuraddu ka hadlaysana waa xujajka towxiidka iyo bacthiga iyo isa soo nooleynta ilaahay subxaanahu watacaala dadka inuu soo nooleynayo iyo aakhirka suuradda oo cibaaduraxmaan allaha allaha raxmaanka addoomihiisa ee wan wanaagsan tilmaamo ay leeyihiin oo suuradda markaa ay kusoo dhammaanayso waxay suuraddan aada haddana ugu sii gaar tahay waa suurad ka warramaysa lagula doodayo gaalada shay kasta oo ay ka bixiyaan shubho ama in ama ay cillad ka keenaan jawaabteedaa la siinaya waa ka ilaahay suuradda dhexdeeda wuxuu ku leeyahay walaa ya'tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiiran doodooda oo dhan waa laga jawaabayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala suuradda dhexdeeda uga jawaabayaa sidan bay dheheen waa loo jawaabayaa sidan bay dheheen waa loo jawaabayaa taana waa nooc ta'yiid nebiga sala allahu calayh waali wasalam la siinayo oo nebiga lagu ayidayo muranka gaalada iyo waxa ay ku dhex wadaanna in allaha rabulcaalamiin in uu ka difaacayo oo uu xujajka isaga markaa yacnii shubahdooda uu markaa xujaj dul dhigayo ayay suuraddu aada iyo aada uga warramaysaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim tabaaraka aladii nazla alfurqaan tabaaraka waxaa ixsaankiisu ziyaaday oo batay alladii allihii nazala dejiyey alfurqaana kii kala bixinayay xaqa iyo baatilka soo dejiyey calaa cabdihi addoonkiisa korkiisa kusoo dejiyey liyakuuna si uu u ahaado alla addoonkiisa oo nebi moxamed ah sala allahu calayhi wasalam nadiiran si uu u ahaado mid u digo lilcaalamiina caalamiinta dhammaantood u digo si uu u noqdo ayuu ugu soo dejiyey alle alladii allihii ayaa ixsaankiisu batay lahu oo u sugnaaday isaga keliya un mulku samaawaati samaawaadka maamulkooda iyo mulkigooda wal ardi dhulka maamulkiisa kow u sugnaaday walam yatakhid ma samaysanin waladan walad ma samaysanin walam yakun ma u ahaanin lahu lilaahi alleh shariikun ku wax la lehna uma ahaanin filmulki boqortooyada wax kula leh wa khalaqa waa abuuray alle kula shay-in shay dhammaantii ayuu abuuray faqadara waa jaangooyey hu shaygii buu jaangooyey taqdiiran jaangooyn ayb marka alla wuxuu suuraddii ku bilaabayba nubuwadii baa lagu bilaabay nubuwadii iyo risaaladii baa la sugayaa maxaa yeelay risaalada iyo nubuwada waxaan dhan iyada aasaas u ah haddiiba risaalaba aanay jirin ama aan la rumaysnaynba risaaladii ee maxaa xaqii lagu bayaaninayaa baatil iyo xaq see loo kala garanaya ee risaaladaana ilaahay subxaanahu watacaala dadka intuu iska abuuray kama tegin amar la-aan nahyi la-aan sacaadadooda siday u gaari lahaayeen oo unan u sheegin sidaa ugama uunan tegin ayaxsabu linsaanu an yutraka sudaa insaankuma wuxuu u malaynayaa in layskaga tegayo isaga oo muhmal ah oo mucadal ah oo aan shaqo loo diraynin ee arrintu sidaas ma aha waa insaankii shaqaa laga rabaa mas-uuliyad baa laga rabaa mas-uuliyaddaas si loogu ciqaabo hadduu ka tago waa in marka loo keenaa wax xujadii bannaanka u keeno waana ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala marka aayadda ugu horeysaba waxaa markaa ku jiro fiihi ihbaatu annubuwa warisaala nubuwadii iyo risaaladii ayaa lagu sugayaa aayaddan hore arkaanul iimaankayna ka mid tahay oo alla wuxuu yidhi tabaaraka waxaa ixsaankiisu siyaaday ou batay ama tacaalaa waxaa sarreeya waa lagu macneeyaa tanazaha waxaa hufan saddexdaas macnaba waa lagu macneeyaa tabaaraka waxaa ixsaankiisu ou batay alladii allihii nazala dejiyey alfurqaana alfurqaanana waxaa laga macneynayaa markaa almufariqa kitaabkii kala geynayay kala saarayay bayna alxaqi waalbaatil ama alfurqaana masderba in laga laqbeeyo markaa la yidhaha alladii allihii nazala soo dejiyey alfurqaana kala bixin kala saariduu soo dejiyey oo xaq iyo baatil la kala saaro allihii soo dejiyey ayaa ixsaankiisu batay wa min ixsaanihi bay ka mid tahay marka in kitaabna loo soo dejiyey wa min ixsaanihi waxaa ka mid ah in rasuulna loo soo diray oo bani aadamka haddaan rasuul loo soo dirin oo aan kitaab loo soo dejinin noloshiisa ama xayaatadiisa yacni wax aada u weyn baa ka maqan ee noloshiisuna waxay iska noqonaysaa nolol xayawaannimo ah oo aan tan xayawaanka aan waxba dhaamin waa iska noolaan karaa laakiin nolol xayawaannimo ayuu noolaanayaa walidaalika nicmada alla waxaaba ugu horeeyo inuu rasuul soo diray noo digo innaga ee suuratu naxlina waxaan soo marnay nicamka alle markii la tirinayo towxiidkaa laga bilaabay oo ilaahay waa ka yidhi yunazilu ataa amrullahi falaa tastacjiluuh subxaanahu watacaala camaa yushrikuun yunazilu almalaa'ikata biاlruuxi min amrihi calaa man yashaau min cibaadih an andiruu anahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun markaa kabacdi baa abuuristii iyo laga hadlay iyo dadka sida loo abuuray iyo nicmooyinka alla siiyey iyo kadib baa laga hadlay sufyaanu bnu cuyayna wuxuu dhihi jiray nicmatu tawxiid baa nicmo ugu horeysa iyadoo ilaahay dadka ugu gallad sheegtay in waxyi lasoo dejiyey halkaana sidii oo kale ayb tabaaraka waxaa ixsaankiisu batay alladii allihii nazala daa dejiyey soo dejiyey alfurqaana kii xaq iyo baatilka kala saarayey ama kalakala saaritaan xaq iyo baatil la kala saaro ayuu alla allihii soo dejiyaa ixsaankiisu batay calaa cabdihi addoonkiisana kusoo dejiyey moxamed ah sala allahu calayhi wasalam liyakuuna si uu u ahaado huwa nabiyullaahi moxamed addoonkaa nadiiran inuu u ahaado mid digo lilcaalamiina caalamiinta dhammaantood u digo wuxuu uga digayaana yundiruhum ciqaabahu ciqaabtiisuu uga digayaa wayukhawifuhum cadaabahu alla cadaabkiisuu ku cabsi gelinayaa in lam yuwaxiduuhu haddaynan waxidin walam yukhlisuu lahu lcibaadata cibaadada haddaynan u barax tirin ayb wayaklacuu kula maa duunahu min alaalihati waalawthaan wax allaale wixii kasoo haray alle oo la caabudo haddaynan ka goosanin oo aynan alle keligii caabudin waa u digayaa cadaabu ugaga digayaa marka ayb lilcaalamiina marka la yidhina macno labaadoo risaalada ku tacalluqa ku jiro macnahaasi wuxuu yahay cumuumu risaalati nabiyina sala allahu calayhi wasalam yacnii nebigeenna risaaladiisu waa caam mid gaduudan iyo mid cad iyo mid madow iyo jin iyo insi dhammaan isagaa loo soo diray qul yaa ayuha annaasu inii rasuulullahi ilaykum jamiican dadoo dhan isagaa loo soo diray qofkii aan rumaynin marka cumuumu risaalatihi nabiyullaahi moxamed sal ll ly slam dad waxaa adduunka joogo jin iyo insi isaga inay adeecaan oo ay risaaladiisa rumeeyaan waajib inaynan sidaa ahayn oo risaalada nebiga aan caam inaynan ahayn qofkii sidaa aaminsan de qofkaasi marka waxaa weeyaan risaalo ma rumaysna marka yahuudda iyo nasaarada oo iyagu dhahayaan carabtow nebi u ahaa iyo innagana looma soo dirin iyo waxaasoo dhan marka aayadda waa isku fuuqsanaysaa marka nebigu waxaa loogu soo dejiyey furqaan liyakuuna inuu ahaado nadiiran mid u digo lilcaalamiina caalamka oo dhan noocay rabaan ha ahaadaan ayb alladii lahu mulku samaawaati waalardi alladii allihii ayaa ixsaankiisu batay lahu isaga un oo u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda waalardi dhulka mulkigiisa allaha oo u sugnaaday yacnii amarkiisa iyo qadihiisa iyaa ka socdo wax kale kama socdaan ayb walam yatakid ma uunan ka samaysan ma uunan samaysanin waladan walad ma yeelanin ama allihii aan walad yeelanin ayb aladii lahu mulku samaawaati waalardi oo u sugnaaday walam yatakid aan samaysanin waladan wax ubada aan samaysanin walam yakun lahu uusan u ahaanin isaga shariikun mid la wada wax la leh mid isaga wax la leh oo mulkiga samaawaadka iyo wax la wadaagaa aan lahayn uunan u ahaanin wa khalaqa wou abuuray alla kula shayin shay dhammaantii abuuray faqadara uu jaangooyey hu shay kasto taqdiiran jaangooyn wax walbaa marka sidii maslaxadooda waafaqsan ayuu alla u abuuray una jaangooyey xaalkooda ayb marka allaha tilmaantan iskale baa cibaadana astaahilo waayo marka waa rubuubiyo waayo intaan rubuubiyadii marka waxay laasimsanaysaa cubuudiye in ilaahay keliya la caabudo gaaladii marka maxay sameeyeen laakiin meel kaley cibaadadii dhigeen oo alla wuxuu yidhi waittakhaduu min duunihi aaliha waittakhaduu waxay samaysteen min duunihi min duunillaahi alla sokadiis aalihatan macbuudyaal ayay samaysteen aalihada oo laa yakhluquuna aan abuureynin shay-an waxba aan abuureynin wahum iyagu walxaal hum iyaga yukhlaquuna la abuurayo iyagiina markaa la abuurayo walaa yamlikuuna aan hananaynin lianfusihim nafahooda daran dafca darin dhib iska celintiis aan awoodeynin naftooda aan u awoodeynin walaa nafcan walaa jalba nafcin nafci soo jiidashadiina aan hananaynin naftooda aan u hananaynin nafahooda walaa yamlikuuna aan hananaynin mowtan nolol imaatata axadin qof dilistiis aan aan u awoodeynin walaa xayaatan walaa ixyaa'a axadin qof nooleyntiina aan awoodeynin walaa nushuuran dadkii soo kulmintoodana aan awoodeynin ayb waxyaaba marka tilmaantoodu sidaa tahay oo cajsigaa uu ka muuqdo ayay ilaahay sokadii caabudeen waa dulmi marka waittakhaduu waxay samaysteen min duunihi min duunillaahi alla sokadiisa aalihatan macbuudyaal wixii ilaahay lahaa ay wax ka siinayaan aalihada oo laa yakhluquuna aan abuureynin shay-an waxba aan abuuri karin sifatulkhalqi ma leh ee waxaan waxba abuuri karin in la caabudaaba gardaro haddana hoos usoo deg wahum iyagaaba yukhlaquuna la abuurayaa iyagu wax ma abuuraan bal iyagaa la abuurayaaba wax iyaga makhluuq a bay caabudayaanoo iyagaba la abuuray walxaal hum iyaga yukhlaquuna la abuurayaba kuwa la abuuraya markaa ay yihiin walaa yamlikuuna ilaahyadaasoo walaa yamlikuuna aan hananaynin lianfusihim nafahooda aan u hananaynin iyaga daran dafca darin marka mudaafaa lasoo qadaraa meesha daran dhib aan hananaynin yacni dhib waxaa laga wadaa dafca darin dhib inay iska celiyaan ma hananayaan walaa nafcan walaa jalba nafcin nafci soo jiidashadiina naftooda aan u hanan karin ayay caabudayaan walaa yamlikuuna aan hananaynin mowtan ay imaatata axadin qof dilistiis xayaatada iyo iyo dhimashada labadaba alla bixiyo iyo ilaahay waa kan wax nooleeyo waxna dilo oo adiga xayaato aadan qof u rabin waa hela ilaahay hadduu ugu talagala inuu siiyo dilistuna bani aadamku inkastoo uu sabab noqdo haddana waxaa marar badan dhacdo intuu sababihii dhammaystirto haddana inuu waxba dili waayo waa dhacdaa oo markaa yacni ama laga cararo ama qofka laga xeeladaysto ama maskaxdiisiiba isbedeshaba marka wuxuu dili kara male ilaahay unbaa wax nooleeya waxna dilayo waa hadday bani aadam joogto ee dhagxaan iyo waxaa hadday tahay asnaamtaan asnaamtu inay wax dilaan iyaga xataa sabab ma ahanba iskaba dhaaf sabab ma noqon karaa ayb aalihada oo walaa yamlikuuna aan hananaynin mowtan imaatata axadin qof dilistiis aan hananaynin walaa xayaatan walaa ixyaa'a axadin qof nooleyntiisna aan hanan karin oon awoodi karin ayay alla sokadii caabudayaan walaa nushuuran aan hanan karin soo kulmin dadkii la kulmiyo oo inta goob laysugu keeno aakhiradii marka la keena wax aan awoodi karin ayay caabudayaan taana marka de waxay ka hor imaanaysaa allihii tilmaamihii aan soo sheegnay lahaa in inta laga tago sifaq abuuris midaan lahayn wax yacni awood iyo istidaaco aan lahayn istiqnaa daati ah oo aan isagu deeqtoon aan qabin oo aan deeqtoonayn oo aan nafsadiisana wax u soo jiidi karin dhibna aan ka celin karin nolol iyo geeri aan bixin karin in la caabudaa markaasi dulmi ayay noqonaysaa waqaala aladiina kafaruu in hada ilaa ifkun iftaraahu wa acaanahu calayhi qowmun aakharuun faqad jaa-uu dulman wazuura waa kan warkoodii marka iyo doodahoodii wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kan ma ahan oo qur-aankii ilaa ifkun been been abuurad maahay wax kale ma aha been abuuradka oo iftaraa ou been abuurtay moxamed hu isaga wa acaana uu u kaalmeeyey hu isaga waxaa ugu kaalmeeyey calayhi qur-aankan korkiisa qowmun qola ugu kaalmaysay qolada oo aakharuuna kale faqad xaqiiqe ah allah wuxuu yidhi jaa-uu waxay la yimaadeen dulman dulmi bay la yimaadeen iyo wasuuran iyo been abuurad iyo markhaati beenaalanimay la iyo dhoodhoob wax been ah oo baatil ahoo la dhoodhoobay unbay meesha keeneen oy la imaadeen ayb wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kan ma aha ilaa ifkun been abuurad maahay wax kale ma ahan qur-aankani waaba beenay dheheen iftaraa waxaa abuurtay hu isaga muxamedun baa abuurtay bay leeyihiin isagaa dhoodho been ayaa abuurtay wa acaana waxaa u kaalmeeyey hu isaga caleyhi korkiisa qur-aankan iftiraha waxaa ku kaalmeeyey bay leeyihiin qowmun qolo aakharuuna oo kale qoladaa kale marka mujaahid wuxuu leeyahay hum lyahuud yahuud baa u kaalmaysay saas waa tafsiir xasanulbasri isagu wuxuu leeyahay qolada ay sheegayaan waxay ka wadaan cabdullaahi bnu lkhadir alxabashiy alkaahin nin cabdullaahi bnu lkhadir la dhihi jiray xabashi ahaa ee kaahin ahaa waqiila waxaa kaloo la yidhi jabr wa yasaar wa caddaas kaanuu bimakata min ahli lkitaab nasaaray ahaayeen ayaguna waa niman ruumiyiin iyo xabasho iyo yahuud iyo ayaa u kaalmeeyey bay leeyihiin bal beentaas arag qur-aankan fasaaxada badan ee balaaqada badan ee iyagiiba ay la imaala yihiin carab asal ah ahaa oo weliba luqadii aada u yaqaanay ay la imaan waayeen ayay waxay leeyihiin nin aan carabba ka dhalanin ayaa u akriyay leeyihiin cadaaska yani ay sheegayaan iyo yacni ninkan cabdullaahi bnu lkhadirkan kaahinka ee xabashiga iyo dad af carabi fiican oo xoog badan ku hadlamaba ka ku hadli kara maynanba ahaynba waa dad meelo kale kasoo jeedo oo afkiiba aan aada u aqoonin markaasay waxay leeyihiin qur-aankan carabiga iyagaa ugu kaalmeeyo inuu la imaado ee marka loo soo jeediyo la yidhaha idinka balkeena kan oo kalean ma keeni karaan bal dulmi iyo been arrintaa ka weyn ma jirtaan markaa jawaabtii waxay noqotay faqad xaqiiqe ahe waata waan loo jawaabay marka jaa-uu waxay la yimaadeen dulman bay la imaadeen dulmi dulmi marka waa maxay dulmiga nisbatuhum kalaam allahi tacaala alla hadalkiisa inay u nisbeeyeen wa tanziilahu iyo wuxuu alla soo dejiyey ilaa anahu ifkun been abuurad inuu yahay waa been waa dulmi ayb iftaraahu muxamedun sala allahu calayhi wasalam ay yidhaahdeen waa beentaas ayb oo waa dulmigaan ujeedaayo maxaa yeelay qur-aanku meeshau mudnaa lama dhigin dulmiguna oo wadcu shayi fii gayri maxallihi booskiisa boosaan ahayn waxa in la dhigo iyo wazuuran aslu zuurku waxaa weeyaan taxsiinu lbaatil baatilka in la qurxiyo oo xaq loo ekaysiiyo marka wazuuran iyo dhoodhoob wax layska dhoodhoobayo been la dhoodhoobay way ee been inay tahayna waxaa u daliila wa acaanahu calayhi qowmun aakharuunada ayay jawaab u tahay wazuuranta marka faqad jaa-uu dulman waa qur-aanka ifki inay ku sheegaan waa dulmi horta zuurka iyo beenta ay ku jiraanna waa maxay wa acaanahu calayhi qowmun aakharuun lianna niman acaajim ah qur-aankanoo kale lama imaan karaan iyagii baaba keeni waayey marka waa been iyo madax derbila dhacle waaye maahane wax kale ma aha jawaabtoodii faqad jaa-uu dulman wazuuran baa la tagtay wa qaaluu asaatiiru lwaliina اktatabaha fahiya tumla calayhi bukrata waasiilan war kalena waa kan wa qaaluu waxay yidhaahdeen huwa qur-aanku ama hada lqur'aanu qur-aankan asaatiiru lwaliina dadkii hore sheeko xariiradoodii waaye khuraafaadkoodii ama asaatiiru lwaliina dadkii hore wixii ay sadareeyeen oo ay qoreen weeyaan un ayb iktataba waa qorid dalbay moxamed haa asaatiirtaas iyo hadalladaa ayuu qorid dalbay in loo qoro ayuu dalbay fa hiya iyadu markaa tumlaa waa loo yeerinayaa calayhi korkiisaa loo yeerinayaayo waa lagu dul aqrinayaa way markaasuu xifdinayaa bay leeyihiin bukratan aroor iyo wa asiilan galab jawaabtii marka waa tanaaqul waxaa tiraa nebiyow anzala waxaa soo dejiyey hu qur-aankan alladii allihii baa soo dejiyey yaclamu ogaa assira waxa qarsoon ee sirta ah ogaa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ku qarsoon waalardi dhulka dhexdiisa ku qarsoon allihii ogaa ayaa qur-aankan soo dejiyey innahu alle isagu kaana wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman oo naxariis badan marka waa shubho iyo jawaabkeedii waay wa qaaluu waxay yidhaahdeen asaatiiru lwaliina haadaa kan oo qur-aankan ah asaai oo nabiyullaahi maxamed lagu soo dejiyey oo akrinayo asaatiiru lwaliina dadkii hore sheeko xiriirtoodii waay ama kuwii hore waxyaabihii ay sadareeyeen oo ay qoreen oo ay dhigdhigeen waay sidaasay dheheen iktataba waa qorid waxaa qorid dalbay muxamedun moxamed haa asaadiirtaa in loo qoro ayuu dalbaday iktataba marka macnaheeda waxay tahay amara an tuktaba lahu hal ii qorou yidhi waay ee hadda maahan isagaa dhigtay maahan oo qortay maaha isaga inuuna waxba qorin waa la ogyahay oo nebigu uu ummi ahaa wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa takhutuhu biyamiinika idan lartaaba lmubdiluun buu ilaaha yidhi marka iktataba markaa ad u tiraahdeed qof markaa tira war waxaan ii qor ayaad waxaad leedahay yani waxaa lagu leeyahay iktataba fulanun kada hebel wuxuu in loo qoro dalbaday ou codsaday waxaa iyo waxaa marka iktatabahaa in loo qoro ayuu codsaday waay ayb fa hiya iyadu marka asaadiirtii tumlaa waa la yeerinayaa caleyhi korkiisaa lagu yeerinayaa yeerintu laba macnaba waa ixtimaali kartaa in inta la aqriyo la yeeriyo isaguna ou qoro qofka hadda taa looma jeedo fahiya tumlaa calayhi ay tuqra-u calayhi waa lagu dul aqrinayaa liyaxfada si uu markaa korka uga qabto u xifdiyo hal ii qorana waa leeyahay oo dadkaa kale nimankii lasoo sheegay buu dhahayaa ii qora waana lagu dul aqrinayaayo markaas u fiirsanayaa waa dhegeysanayaa markuu xifdiyo ayuu noola imaanayaa bay leeyihin yacni bani aadamku feere wuxuu rabaa qur-aankan sidan u xujada weyn inuu kasoo saaro waxaan jirin oo kale inuu ka dhigan mar walbana waa noocaas yacni bani aadamku gaaladu zaman kasta ha joogtee mar kastaa shubho waa wataan laa shaka ee waqtigan lafteeda marka qur-aankii iyo sugnaanshadiisa iyo in alle xaggiisa uu ka yimid iyo waxay isku dayayaan inay shaki geliyaan mararka qaar yacni axkaamtii qur-aanka iyo cadaalad darre iyo waxbay ku mudayaan oy farta kula godayaan waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan un waa dood aan marka meel haysanin oo aad baatil oo daciif ah ina kayda shayطaani kaana daciifa ayb fa hiya iyadu markaa tumlaa waa loo waa waa la akrinayaa caleyhi korkiisaa lagu akrinayaa si uu u xifdiyo bukratan aroor iyo wa asiilan galab qul waxaa tiraa nebiyow anzala waxaa soo dejiyey hu qur-aankan idinku aada asaadiirta ku sheegaysaan alladii allihii baa soo dejiyey yaclamu sira ogaa sirta waxa qarsoon fi samaawaati samaawaat dhexdooda iyo waalardi dhulka dhexdiisa ku qarsoon ama fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ahaaday waalardi dhulka dhexdiisa ahaaday yani markaa xaala kowniha xaala kownihaa fi samaawaati waalardi meeshaas marka de xujadaani marka jawaabtaani munaasabay u tahay warkooda leanna iyagu sow ma dhihin waa loo yeeriyaa waa iska khuraafaad sow iyagii ma dhihin may baa laleeyahy qur-aankan khuraafaad ma noqon karo cirka ayuu ka sheekaynaya dhulkuu ka sheekaynayaa ummado hore u tegay buu ka warramayaa ku wax soo socdou ka warramayaa asraar buu ka warramayaa waxyaaba dadka ka qarsoonuu ka warramayaa waana cilmi buu ku warramayaa esay waxaas marka khuraafaad ku yihiin khuraafaad iyo xaqiiq waa la kala fahmaya hadda maanta nin wax bartay shayga khuraafaadka ah iyo shayga xaqiiqda ahoo cilmiga ah mausan kala fahmaynin wou kala garan karaa ayb bilmithaal hadda adduunyada haddaad soo qaado cilmi culumtan adduunyada ka mida qof bartay oo weliba khibrad u leh aqoontiina leh nadariga ahayd tii kale ee baraatikada ahayd leh muddo dheer soo shaqeeyey marka uu wax tashkhiisinayo oo arrin aada u feerinayo ou tala ka bixinayo iyo nin aan weligiis cilmigaas baranina meel uun iska soo fadhiistee mugdi ah fadhiyo oo dhahayo waxaas isku qasqas ama waxaa iyo waxaas iyo waxaas sameey ama xagga u soco iyo xagga u soco waad caafimaadee hadduu yidhaahdo ee qofku mausan kala garan karin qofkan inuu cilmi ku hadlayo kanna khuraafaad ku hadlayo waa la kala garan karaan qur-aankani see khuraafaad ku yaha laleeyahay wuxuu ka waramayaa culuum waaweyn oo in badanoo kamida bani aadamkiiba ka qarsoon taasaa daliil waxay u tahay xagga alle inuu ka yimid ilaa sirtaas iyo waxaas qarsoon ilaahay maaha cid kale ma ogaan karto nabiyullaahi maxamed waxaan alla ogeysiinin ma ogaa kariyo ee ugu waxaad ku dartaa weliba de akris iyo qorid midna ma samey ma lahayn waxna ma qori jirin waxna ma aqrin jirin haddana culuumtaanuu ka waramayaa see uga waramaa marka haddii min cindihi hadday tahay ayaga may la imaadaan iyadoo kale marka qul anzalahu qul anzalahu aladii yaclamu sira fi samaawaati waalardi dhinacay u ridaysaa marka warkoodaas naa waxaan dadaa yeeriye iyo waa lo waa loo akriyaa iyo maya naa waxa uu ka waramayaaba sir samaawaadka iyo dhulka korkiisa iyo samaawaad dhexdooda eewax ku qarsoon ayuu ku war ayuu alla ka war ayuu qur-aankaani ku waramayaa allaana og cid kale ma oga waxyaabahaas oo kale qul waxaa tira anzala waxaa soo dejiyey hu qur-aanka alladii allihii baa soo dejiyey yaclamu ogaa assira sirta ogaa waxa dadka ka qarsoon fi samaawaati samaawaadka dhexdooda xaal ay yihiin waalardi dhulka dhexdiisa xaal uu yahay in kaasi sirtaasi waxyaabaha inahu alle kaana wuxuu ahaaday huwa isagu gafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan walaa yazaalu kadalika sidaa inuu yahayna alla ka zuuli maayo marka inahu kaana gafuuran raxiiman targiib baa ku jira targiib targiibku wuxuu yahay war toobo keena warkan aada leedihiin dembi weyn inkastoo uu yahay haddana ilaahay waa idinka towbad aqbalayaa haddaad towbada xaggeeda usoo jeesataan asaaliibta qur-aankay ka mid tahay marka qofka marna targiib iyaa la siinayaa rajo ayaa la gelina waxu doona ha ahaado qofka gaalnimadiisu say rabta ha u weynaato towbadii baa lagu tarqiibinayaa war ilaahay usoo noqo haddaad alla usoo laabato ilaahay waa kuu naxariisanaya marna waa la cabsi gelinayaa isjira ayaa la leeyahay marka usluubkani hadda waa usluub tarkiib weeyaan aayadda lagu khatimay inahu ila kaana wuxuu ahaaday gafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan wa qaaluu ma lihada rasuuli yaakulu الطacaama wayamshi fi lswaaq lowlaa unzila ilayhi malakun fayakuuna macahu nadiira dood kalena waatan ay keeneen marka wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa maxay baa lihaada rasuuli lihaadaa kan usugnaaday kan day arasuuli rasuulka ah maxaa usugnaaday oo ku dhacay ya'kulu xaal ou cunayo addacaama cuntada xaal ou cunayo wayamshi xaal ou soconayo fil aswaaqi suuqyada dhexdooda uu wareegayo lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo ilayhi isaga xaggiisa maa loo dejiyo malakun malag maa xaggiisa isaga intii ka a loo soo dejiyo malag fayakuuna markaa uu ahaado nadiiran mid u digo macahu la jirkiisa oo isaga digitaanka la sameeyo ow amase yulqaa maa la rido ilayhi isaga xaggiisa kanzun kayd maa loo soo tuuro oo dahab iyo fida iyo ah iyo maal oo dadkii dadkii raaca markaa uu sii siiyo ow amase takuunu lahu may u ahaato isaga jannatun beer beerta oo ya'kulu ou ka cunayo minhaa xaggeeda ou ka cunayo wa qaala aldaalimuuna kuwa dulmiga falay waxay yidhaahdeen in tatabicuuna maa tatabicuuna idinku ma raacaysaan ilaa rajulan nin unbaad raacaysaan ninka oo masxuuran la falay oo yacni la sixray nin jiran oo markaa yacni la sixray unbaad raacaysaan idinku wax kale ma haysaan undur fiiri buu alla yidhi kayfa sidii darabuu laka ay kugu yeeleen adiga oy kugu caddeeyeen ayb alamhaala mahmaahyaalka siday kugu caddeeyeen alashbaaha yacni sida ay hadba wax hadba ay wax kugu shabahayaan bal fiiriya fadalluu way dhumeen falaa yastatiicuuna ma awoodayaan sabiilan jid halkanna marka risaaladii bay durayaanoo waxay leeyihiin bal fiir meelaha ay ka hadlayaan nimankan mushrikiinta ah mar waxay ka hadlayaan qur-aankay durayaan oo xaqba ma ahan bay leeyihiin mar labaadna risaalo rasuulkii laftiisii bay durayaan oo ninkani rasuul ma ahan bay rabaan inay dhahaan waa labada meel ee marka haddii dadka laga galo khatar ay tahay meelnada waa masaadirtii diinta qur-aankii iyo xadiidkii meelna waa risaaladiiba axadkii xambaarsanayba oo nebiyullaahi moxamed sal ll ly slama haddii la yidhaha rasuulkan ma jiraba qur-aankii ma jira haddii la yidhaha hala wareero waay meel la aadayaa marka ma leh markan marka waxay usoo dhigteen risaaladii waxay ku durayaanna waxay tahay haddii uu rasuul yahay innaga wax nama dhaamay leeyihiin iyaga sababtoo ah hadduu rasuul yahay maa laga kaafiya shaqada suuqii buu aadayaa waa shaqaysanayaa danihiisuu suuqa u aadayaa cuntadiibuu cunayaa sidaan annaguba cuntada u cunayno maxaa ku dhacay bay leeyihin muxuu cuntadana u cunayaa suuqyadana uu u aadayaa warkoodu marka wuxuu u dhacayaa bani aadam see rasuul u noqday shubhadaasna dawaa jiri jirto meelo badanna waa kusoo marnay suuratu yuunus bilowgeeda akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhum an andiri innaasa wabashir aladiina aamanuu ana lahum qadama sidqin cinda rabbihim halkaa waa kusoo marnay waxaan kaloo kusoo marnay suuratu subxaan suuratu lisraa lafteeda wamaa manaca annaasa an yu'minuu id jaaahum lhudaa ilaa an qaaluu abacatha allaahu basharan rasuula halkanna suuraddan lafteedana waa ku imaan doontaa meeshaas marka waxay leeyihiin risaaladii marka bani aadam see rasuul ku noqday baa iyaga la yaab la noqotay ee dhakafaar ayb markaabaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy sidaas maahane bani aadam in bani aadam kale loo soo diraa munaasab u ah ee haddii loo soo diri lahaa malag ama jinni loo soo diri lahaa maynan maynan isfahmi lahayn suuratul ancaamna iyadoo kale waa kusoo marnay walow jacalnaahu malakan lajacalnaahu rajulan walalabasnaa calayhim maa yalbisuun ayb marka alla wuxuu leeyahy waqaaluu waxay yidhaahdeen waxaa kaley ku eedeynayaan waxay tahay maxaa faqiir ka dhigeen haddii uu rasuul yahay maa dahab iyo dheeman iyo wax walba ma waxuu haysan waaye iyo waxa un bay wax ka qiyaasayaan waqaaluu waxay yidhaahdeen maa maxay baa lihaada rasuuli rasuulkan usugnaaday maxaa ku dhacay rasuulkaani waa jees jees bay arasuula u dhahayaan iyaga hadda midkan in lasoo diray sheeganayo maxaa ku dhacay bay ka wadaan ya-kulu xaal uu cunayaa atacaama cuntada uu cunayo maa maxay baa lihaada kan u sugnaaday kanday alrasuuli rasuulka ah ya-kulu xaal uu cunayo atacaama cuntada xaal uu cunayo maxaa ku dhacay wayamshii xaal uu soconayo fil aswaaqi suuqyada dhexdoodana uu soconayo maxaa u sugnaaday rasuulka ah lowlaa unsila hallaa maa unsila la dejiyo ilayhi isaga intii ka ah malakun malag maa loo soo dejiyo xaggiisa fayakuuna markaasi oo u ahaada malagu nadiiran mid digo macahu isaga maciisa la jirkiisa malag la socdo wuxuu ula imaan waaye ow amase yulqaa maa la rido ilayhi isaga xaggii intii ka ah kanzun maa loo soo tuuro kanzi dahab iyo fido iyo qalin iyo dheeman iyo wax qaali ah iyo lacag maa loo soo tuuro xaggiisa lagu soo tuuro dadkiisa uu u qaybiyo ow amase takuunu ma aha may u ahaato lahu isaga jannatun beer may u ahaato beerta oo ya-kulu ou cunayo minha xaggeeda ou ka cunayo may u sugnaato wa qaala daalimuuna daalimiintu waxay yidhaahdeen intata waa gaaladii waaye in tatabicuuna maa tatabicuuna ma raacaysaan idinku ilaa rajulan nin unbaad raacaysaan ninka oo masxuuran la sixray nin masxuur oo la sixray baad raacaysaane meeshaan risaal rasuulnim rasuul ma joogay leeyihi hadalkan marka ay keeneen qeybna aayadaha soo socdaa looga jawaabaya qeybta maa lihaada rasuuli ya-kulu طacaamana gadaal baa jawaabteedu ay imaaneysaa gadaal ayay imaan doontaayo isagu inuunan u horreynin oo rasuul kastoo lasoo diraba cuntana waa cuni jiray suuqana waa waa socon jiray ayb jawaabihi su-aashoodii baa marka warkoodii baa qeybna marka halkan lagu radinayaa qeybna gadaal baa loo dhigay undur fiiri kayfa sida sidee baa darabuu laka adiga ay kugu yeeleen alamhaala alashbaaha yacnii u ekaysiinta alamhaal meeshan hadda maahmaahdaan maahmaah hadda waxaa loo jeedaa yacni ashbaaha u ekaysiin maxaa yeele nebigii bay hadba wax u ekaysiinayaan mar waxay leeyiin waa masxuur mar waa shaacir mar waa majnuun marba sibay dhahayaan amhaal marka taasaa loo jeedaa undur fiiri nebi moxamedow kayfa sidee bay darabuu yeeleen oy bayaaniyeen laka adiga ay kugu bayaaniyeen alamthaala alashbaaha tusaalooyinka ay kuusoo qaadeen oo marna ay masxuur dhahayaan marna waa muxtaaj waa baahan yahay bay leeyihiin ilaa warkooda maa beer la siiyo ou ka cuno hanti maa loosoo tuuro macnaheedu waxay tahay waa baahan yahay waay waa muxtaaj bay mar dhahayaan mar waa masxuur bay leeyihiin marna shaacir marba sibay dhahayaan bal kaas la yaab weeyaane fiiri baa la leeyahay fadalluu way dhumeen falaa yastatiicuuna ma awoodayaan sabiilan waddo ma awoodayaan jid sabiilanta marka laba macnaa ku jiro in la yidhaha falaa yastatiicuuna ma karayaan gaaladu sabiilan ay sabiila alhudaa hanuun waddadiis mak ma karayaan wa caleyhi akharu lmufasiriin mufasiriintuna saasay u badan yihiin badankooda falaa yastatiicuuna ma awoodayaan sabiilan jid ay ku hanuunaan ma awoodayaan haddii aynan awoodaynin istidaacadiiba haddii laga qaaday sideebaa marka looga rabaa inay muslimaan marka ruux aan awoodba lahayn ma qasban yihiin gaaladii marka wax walba ikhtiyaar male miya inaba ikhtiyaar laguma arka miya may sidaa ma aha istidaacadaa laba nooca istidaacatun maqruunatun bilcamal iyo istidaacatun qabla alcamal awoodda qofka uu marka laga hadlayo laba waay laba nooc nooc waxay tahay camalka ka hor waay inta adiga aan camalkan lagu lagugu waajibinin istidaaca inaad hesho waa lagama maarmaantaas ilaahayna middaa dadka waa siiyey oo hadda gaaladan midda laleeyahay maaha ma awoodaanta laleeyahay taas ma aha oo dhagahoodu wax waa maqlayaan indhahoodu wax waa arkayaan caqli waa leeyihiin wixii lagu akriyo way fahmi karaan istidaacadaas waa midda qabla alficli ficilka waa ka horeysaa middaasna waayo midda ilaahay uu takliifka ku xirayo oo qofkan waxaasaa ku waajiba waxba kuma waajib aha waxay ku xiran tahay caqligii iyo qaangaarnimadii iyo waxaas ma leeyahay bay ku xiran tahay ee kuwaasna waa leeyihiin iyaga midda hadda aayaddan lagu anfiyeyna taas ma aha aayaddan midda lagu anfiyey waa alistidaacatu almaqruunatu bilficli midda ficilka la socoto ta ficilka la socotaana waxay tahay waa midda tawfiiqda tawfiiqdii oo nimankan waxaa weeyaan inay islaamaan maba awoodayaanoo tawfiiqdii baa ilaahay ka qaatay laakiin istidaacadii wax ku waajibayeen waa qabaan waana leeyihiin taas waana midda hadhow lagu ciqaabi doono ile aqligii iyo dhegihii iyo araggii iyo kulli waa leeyihiin ayb labadaa istidaacay marka u kala qayb tan mar haddaa tafsiirkaa marka haddaan qabanno oo akthar lmufasiriin u badan yihiin falaa yastatiicuuna sabiilan ay sabiila alhudaa macnuhu waa istidaacadii tawfiiqda la socotay ma hela ma helayaan macnaha labaadna waxay tahay falaa yastatiicuuna sabiilan falaa yajiduuna sabiila ila alxaqi ilaa fi ma bacadtuka bihi ma arkayaan dariiq xaq ah ilaa kii adiga aan kula soo bixiyey maahae wax kale ma arkayaan oo si kastoy shubah u keenaan oo ay dood iyo macangegnimo ula imaadaan haddana fii qaraarati nufuusihim xaqu waa hal meel un waana ogyihiinoo xaggaaga inuu yahay macnana sidaas waay falaa yastatiicuuna sabiilan macno saddexaad baa jiri karo falaa yastatiicuuna ma karayaan sabiilan jid ay adiga xumaanta ay kugu sheegayaan kaaga dhabeeyaan ma helayaan sana waa lagu macneeyaan ayb waayahay tabaaraka aladii in shaaa jacala laka khayra min dalika janaatin tajri min taxtiha alanhaar wayajcal laka qusuura tabaaraka ilaahay baa isaank tabaaraka waxaa ixsaankiisa batay alladii allihi in shaaa haddii uu doono jacala laka adiga kuu yeelayo khayran wax ka khayr badan min daalika kaagaas ay soo sheegeen beerihii iyo kanzigii iyo ay sheegayeen allah ixsaankiisu ziyaaday ou batay allihii in shaaa haddii uu doono jacala laka adiga kuu yeelayo khayran wax ka fiican min daalika kaagaas lasoo sheegay jannaatin kuu yeelaya beero beeraha oo tajrii ay soconayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo ayb wayajcal yeelayo alleh laka adiga kuu yeelayo qusuuran saro iyo daaro ayb tan marka waa jawaabtii ahayd aw yulqaa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannat yaأkulu minha waqaala الظaalimuuna in tattabicuuna ilaa rajula masxuuran beer maa helo iyo kanzi iyo kayd maa loo soo tuura jawaabteeda waa tanaa ee waxaa la leeyahay allaaba ixsaankiisu badan yahay haddii uu doono waxan ay sheegayaan wax badan kusii karo ila ilaahay nabiyullaahi sulaymaanba wuxuu siiyey soomaa mulki aada u weyn rabbi hablii mulka laa yanbagii liaxadi min bacdi inaka anta alwahaab sidaa markuu yidhi waa kii la siiyey fasakharnaa lahu riixa tajrii biamrihi rukha'an xaysu asaab washayaatiina kula bannaa'in wagawaas waaaakhariina muqaraniina fi lasfaad hada cataa'unaa famnun ow amsik bigayri xisaab ambiyadiisa qaarna sidaasoo mulki u siiyey waxaan ay ka hadlayaan wax ka weyn baa ilaahay ambiyada qaarkood adduunyo ka badanuu siiyey haddii uu doonana alle allaha ixsaankiisu badan yahay adiga waa ku siin karaa marka maxay la tahay jawaabteedu marka waa taa waxaan marka yacni ilaahay allaha awooda badan miyaan bixin karin waay waxaa iyagii marka intaasaa loogu jawaabay tabaaraka waxaa ixsaankiisu batay alladii allihii in shaa-a haddii uu doono jacala laka adiga kuu yeelayo khayran wax ka fiican oo ka khayr badan min daalika kaagaasi jannaatin ka bedel oo khayranta ka bedel jannaatin kuu yeelayo hadduu doono beero kuu yeelayo alle ku siinayo beeraha oo tajrii ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda al anhaaru webiyaale ay qulqulayaan wayajcal wayajcaltan marka waxay ku ahaa jawaabu shardi waxayna ku cadfan tahay jacalada hore ilaa jacalada lafteeda waa jawaabu waa jawaabu shardi inta jawaabteediihu in shaa-a jacala waa jawaabtii wayajcaltan dambena marka waxay ku cadfan tahay jacaladaas hore tabaaraka aladii allah ixsaankiisu batay in shaa-a haddii uu doono yajcal laka kuu yeelayo adiga qusuuran daaro iyo saro kuu yeelayo hadduu doono saro ad adag oo waaweyn buu ilaahay kuu yeelayaa haddii uu doono de nebigana waaba loo bandhigay oo xadiidkii waa tu ahaa xadiid abi umaama carada calaya rabbii nebigu wuxuu yihi rabbigay wuxuu iisoo bandhigay liyajcala lii badxaa'a makata dahaban buura yacni maka meesheeda badxaa'da inuu igaga dhiga dahab iga yeelo faqultu waxaan idhi laa yaa rabbi maya rabbiyow walaakin ashbacu yowman maalin waa dhergayaa wa ajuucu yowman maalin waa gaajoonayaa oo tawaaduc nebiga isagaa tawaaducaya hadduu doono ilaahay waa siin karay wa qaala halaatan saddex jeer buu yidhi ow naxwa haadaa fa idaa juctu haddaan aniga baahdo tadaractu ilayka adaan isku kaa bihinbihinayaa wadakartuka waana ku xusayaa waidaa shabictu haddaan dhergana xamidtuka waa ku waa kugu mahadinayaa wa shakartuka waanan kugu shukrinayaa tirmidi baa kitaabu zuhdi ku abwaabu zuhdi kusoo saaray meeshaas marka waxay kutusaysaa marka nebiga isagaa iska diiday adduunyo de ilaahayna awalba de adduunyada maalka ciddou doonana waa siiyaa ciddou doonana waa ka cishtaa laakiin iimaanka iyo akhlaaqda wanaagsan ciduu jecel yahay unbuu siiyaa bis marka rasuulka isagaa tawaaducay iyaga marka tawaaduci nebiga ayay waxay u moodayaan in ilaahay xaggiisaba aan laga ayidaynin laakiin ilaahay xaggiisa waa laga ayidayaa nebiga sal ll ly slam markii dambena waa kii ilaahay marka intaabuu ilaahay xaggiisau ka warramayey qur-aan iyo ka sheegayay haddana maca daalika marnaba nebiga sal ll ly slama xumaan xag alle ugama imaanin mana lahan xumaan rasuulka salawaatu ullahi wasalaamuhu caleyh bal kadabuu bisaacati waactadnaa liman kadaba bisaacati saciira bal ee kadabuu waxay beeniyeen bisaacati saacaddii bay beeniyeen qiyaamihii wa actadnaa waxaanu u diyaarinay liman axad kadaba beeniyey bisaacati saacadda beeniyey saciira naar huraysaanu u diyaarinay idaa haddii ra-ad ay aragto naartii saciiradii hum iyaga hadday aragto min makaanin meel ay ka aragto meesha oo baciidin aada u fog markay ka aragto samicuu waxay u maqlayaan lahaa iyada tagayudan isciilid bay u maqlayaan yacnii iyadoo ciishoon oo isu ciilayso ayay u maqlayaan iyo wazafiiran hinraag oo ay usoo hinraagayso iyagii ayib halkanna marka waa rukni saddexaad oo iimaanka arkaanuliimaan oy beeniyeen waana aliimaanu bilyowmi alaakhir marka alla wuxuu leeyay bal ee kadabuu waxay beeniyeen bisaacati saacaddii bay beeniyeen wa actadnaa waxaanan waxaan u diyaarinay liman axad kadaba beeniyey bisaacati saacadda beeniyey saciiran baan u diyaarinay naar markaa yacnii shidmayso oo hurayso idaa ra-athum naartii marka ra-ad faacilkeeda waa saciir saciirna waa mudakar hadda lafdigu waa mudakar ta'dii ta'niidkaana la geliyey macnaheedaa la milicsanayaa lianna asaciiru waa naar waay naarna waa mu'anath naartuna waa mu'anath oo xagga macnaha mu'anath bay ka tahay marka macnihii naar ahaantaa la milicsaday ta u ta'niid saasaa loo geliyey marka macnuhu marka wuxuu noqonayaa idaa haddii ra-ad ay aragta naartii saciiro ahayd hum iyaga kuwan saacadda beeninayo min makaanin meel ay ka aragto meesha oo baciidin fog samicuu lahaa waxay u maqlayaan naartaasi tagayudan isciilid bay u maqlayaan meeshaan markaa de ciilka ma la maqlaana qofkan hadduu ciishoon yahay ma la maqlayaa mase waa la arkaa isaga waa la arkaa ciilku naam wax la maqla ma aha haddana samicuu lahaa tagayudan baa la leeyahay naam laba qowlba marka waa ku jirtaayo in mudaaf loo soo qadaro oo la yidhaahdo samicuu way u maqlayaan lahaa linnaari naartii bay u maqlayaan tagayudan sawta tagayudin qof ciishoon sawtkiisay u maqlayaan qofku markuu dee ciishoon yahay oo uu soo cartamayo ayay u maqlaan codkaas marka tagayudantaa marka sawta tagayudin isciilid codkiis ayay u maqlayaan markaa de maqalku waa kuwaa ciil qof yacni ciil qof ciishoon ama isciilitaanka codkiisa waa la maqli karaa ayb macnaha labaadna in la kala qaybiyo ra-adda loo celiyo tagayudanta samicuudana zafiiranta lala la qabadsiiyo oo marka ay noqoto idaa ra-athum haddii ay aragto min makaanin meel meesha oo baciidin fog aada u fog haddii ay yacnii ay ka aragto ee ra-ow lahaa tagayudan ra-ow waxay u arkayaan lahaa iyada naartii tagayudan isciilitaan bay ku arkayaan ay u arkayaan wa samicuu lahaa way u maqlayaanna zafiiranay u maqlayaan hinraag ayay u maqlayaan samicuudii zafiirantaan marka ku aadinaynaa tagayudantaanna ra-ow baan usoo qadaraynaa sidaasna marka waa la yidhi labadaa macnoba marka way ku jiraan naartiina hadda sidaas xaalkeedu waa noqonayaayo oo ayb yujaa-u yowma alqiyaamati maalinta qiyaama waxaa la keenayaa naar jahanamaa la keenayaa lahaa sabcuuna alfi zimaamin toddobaatan kun oo hoggaan oo xarig iyadoo ku xirxiran maca kulli zimaamin xarig kastaana sabcuuna alfa malag toddobaatan kun oo malag uu jiidayo hayo waa soo socotaa marka iyadii marka waxaa kaloo xadiid saxiixa uu ahaa isagana yakhruju cunuqun min annaar dhuun ayaa soo baxayso naarta ka mida jahanamo ka mida soo baxayso markaasay waxay leedahay maxsharkii inii wukiltu lihalaatin saddex baa aniga la ii wakiishay oo la ii xil saartay kan koowaad aladii jacala maca allahi ilaahan aakhar qofkii ilaahay macbuud kale la caabuday iyo midka markaa yacni musawirka ah oo ilaahay isku shabaho oo suureeyo wixii alla abuuray suureynayo iyo mid saddexaad bay markaa yacni ay sheegaysaa saddexdaa marka dhuuntaas soo baxayso inay hadlayso ayaa xadiidkaas uu sheegay waa ciilkii iyo dad bay rabtaa inay qabato wayna hadlaysaa waa la maqlaa marka iyadoo ciishoon codkeeda xadiidkaana marka waa u daliil axaadiidkaas ayb samicuu lahaa waxay u maqlayaan tagayudan sawta tagayudin isciilitaan codkiis wa zafiiran iyo hinraag wa idaa haddii ulquul la rido minhaa min annaari naarta xaggeeda haddii lagu tuuro makaanan meel loogaga tuuro dayiqan ciriiri ah muqaraniina iyagoo markaa yacnii isku taxan dacow way u yeeranayaan hunaalika meeshaas hubuuran bay u yeertaan ay weylan wa halaakan halaag bay u yeertaan ayb yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa laa tadcuu ha u yeeranina alyawma maanta hubuuran halaag ha u yeeranina waaxidan hal ah hubuurka oo waa halaaga oo waaxidan hal mid ah wadcuu u yeerta hubuuran halaag kahiiran aada u fara badan u yeerta sidaasaa la dhahaya ayb waidaa haddii ulquu la rido iyagii kuwan marka saacadda beeninaya kafarada ah haddii la rido minhaa min annaari naarta xaggeeda makaanan fii makaanin meel dhexdeed haddii lagu rido lagu tuuro waidaa haddii ulquu la tuuro iyaga kuwaas lasoo xusay ee saacadda beeninayaan minhaa min annaari naarti xaggeeda makaanan meel dhexdeed loogaga rido meesha oo dayiqan ciriiri badan yani waa lagu kiisayaa marka naarta marka la gelinayo sida yacni meel yacni shayga marka uu meel ciriiri badan marka la gelinayo maxaa lagu sameeya aad baa loo riixaa soo maha matalan haddii musmaar la rabo in meel la geliyo ciriiri ah waa in inta burus la qaata maanta dhan lagu kawiyo xoog meeshii loogu riixo marka oo saa lagu geliyo iyagiina marka naartii baa xoog loogu riixayaa marka loogu tuuraya ilaahan ka magan galnay ayb waidaa haddii ulquul la rido minhaa minminhaa min annaari naartii xaggeeda makaanan meel haddii loogaga tuuro meesha oo dayiqan ciriiri badan muqaraniina iyagoo isku xirxiran oo gacnahoodii lagu xiray luquntooda lagu xiray ayb waqiila waxaa la yidhi muqaraniina maca shayaaiini shayaadiinta iyagoo la lamaansan ayb oo silsilada kula xiran ayb muqaraniina xaal ay yihiin kuwa laysku taxo laysku xiray ama iyagii gacmihii iyo waxaa laysaga xirayaa luqunta ama iyaga iyo shayaadiintii baa laysku katiinaynayaa markaa sidaa markay tahay dacow way u yeeraan idaadii jawaabteedii waay dacow way u yeeranayaan hunaalika meeshaas meeshaas yacnii way u yeeranayaan hubuuran halaakan halaag bay u yeeranayaan yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa marka laa tadcuu ha u yeerinina alyawma maanta hubuuran ha u yeeranina halaag halaaga oo waaxidan mid keliya ah ha u yeeranina ee wadcuu u yeerta hubuuran halaag kahiiran aada u fara badan u wacda ibnu cabaas wuxuu yidhi hubuurku waa weylan waa weyl wa qaala daxaak halaakan xadiidku wuxuu ahaa xadiid abari uu soo saaray sidoo kale suyuuطina fi duri اlmanhuur oo ibn اlmundir oo u tiiriyey ibn abi xaatim ibnu mardaweyhi bayhaqina shucabka uu kusoo saaray shucab liman aljaamic lishucab اliimaan oo sanadkiisu saxiix yahay min xadiidi anas wuxuu ahaa ina أwala maa yugsaa kan waxa ugu horeeyo la marshinayo qofka ina أwala man yugsaa qofka ugu horeeyo la marshinayo xullata min الnaari laba maro isku joogo mara naareed ah kan ugu horeeyo la marshinayo ibliisa ibliis ibliisu ibliis ibliisa ibliis weeyaan ina awala man yugsaa xullatan min annaari ibliisa waa ibliis fayadacuhaa calaa xaajibayhi wuxuu saarayaa marka labada tima indhihiisa xiribyadooda ayb wayasxabuhaa min khalfihi gadaaluu ka jiidayaa wa duriyatuhu min khalfihi duriyadiisuna xagga dambay joogaan wahuwa yaquulu isaguna wuxuu dhahayaa yaa hubuuraah ayuu leeyahy alla halaagay wahum yunaaduuna iyaguna waa dhawaaqayaan yaa hubu yaa hubuurahum isagu yaa hubuuraah buu dhahayaa iyagiina gadaa gadaashoodii taaga gadaashiisay taagan yihiin yaa hubuurahum bay dhahayaan alla halaagooda xataa yaqifuu cala annaar ilaa ay naarta istaagaan fayunaadowna waa loo dhawaaqayaa yaa hubuuraah ayb fayunaaduuna ay waa dhawaaqayaan yaa hubuuraah ayay ku dhawaaqayaan ayb wayunaadii yaa hubuurahum isaguna marka waa dhawaaqayaa yaa hubuurahum buu dhahayaa fayuqaalu lahum markaasaa waxaa la dhahayaa laa tadcu lyawma hubuuran waaxidan wadcuu hubuuran kahiiraa ayb halaag badan u yeerta idinkiiba adduunyadiibaa markaa shubuhaadkiinniina waa bateen doodiinii iyo murankiinniina waa batay kufrigiinuna waa batay marka u yeerta w qul adalika khayru am janat اlkhuldi alatii wucida اlmuttaquuna kanat lahm jazaءa wamasiira qul waxaad tidhaahdaa adalika kaagaas oo naarta iyo calaacalka iyo halaaga miyaa khayrun khayr badan am mise jannatu lkhuldi waaritaanka jannadiisaa khayr badan allatii jannada oo wucida loo yaboohay almuttaquuna kuwa ilaahay ka cabsaday kaanad waxay ahaatay jannadii lahum lilmuttaqiina muttaqiintii waxay u ahaatay jazaa-an abaalmarin bay u ahay ayay u ahaatay iyo wamasiiran meel loo ahaaday u ahaatay lahum waxay leeyihiin fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda maa ayaa u sugnaaday oy leeyihiin yashaa-uuna ay doonayaan khaalidiina xaa leeyihiin kuwii waaraya oo jannadaa ku waarayo kaana wuxuu ahaaday calaa rabbika kaagaasi calaa rabbika rabbigaa korkiisa wacdan yabooh ayuu ahaaday yabooha wacdiga oo mas-uulan laysweydiinayo ayb halkan marka alla wuxuu leeyahy jannadii naarti yaa fiican buu leeyahay nin janno laga sooray waaritaanna ugu sugnaaday iyo mid sidan u calaacalayo laa shaka yacni qofka aan calaacalaynin oon halaag haysanin baa khayr badan qul waxaa tidhaahdaa daalika kaagaas aan soo sheegnay miyaa khayrun khayr badan am mise jannatu lkhuldi waaritaanka jannadiisaa khayr badan allatii jannada oo wucida loo yaboohay almuttaquuna kuwa ilaahay ka cabsaday jannadii marka wucida almuttaquuna haddii la yidhi dadka jannada gelaya wasfigooda waxaa weeyaan taqwo dad ku sifaysan waalcaaqibatu litaqwa iyana waa soo marnay waalcaaqibatu lilmuttaqiin ciribta dambe markay jannada waxaa iskale kuwa ilaahay ka cabsado taqwadii marka miraheeda waxaa ka mid a in dadkeeda janno loo yaboohay kaanad waxay ahaatay jannadaas jannatulkhuldi lahum lilmuttaqiina muttaqiinta waxay u ahaatay jazaa-an abaalmarin iyo masiiran meel loo ahaaday u ahaatay marka kuwaana halkan bay joogaan kuwaasna halkaas qur-aanku badanaa marka yacni alfaad koobanba wuxuu ku cabirayaa laba nolol oo aada u kala fog tanna waa jirtaa middanna waa jirtaa adiga marka meel daya waay marka marka qofka haddii uu ilaahayna kaalmaysto oo rabbigiina uu baryo waddada fiicanna uu barto oo uu cilmi ogaal u yeesho kuna iraado jaazimo ahoo go-naan ay ka tahay inuu diintii ku dhaqmo marka iraadadaas uu helo cilmigeedana uu yeesho ilaahayna uu gacmaha u hoorsado u kaalmo weydiisto ee dadkaas markaa ilaahay ahlu taqwo markaa wuu ka dhigayaa ayb taasaa marka aada muhim u lahum waxay leeyihiin fiihaa jannada dhexdeeda kuwa lahum lilmuttaqiina muttaqiinta fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda waxaa ugu sugan oy ku leeyihiin maa waxa yashaa-uuna ay doonayaan maa yashaa-uunahu waxay doonayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waaraya oo weliba nicmadaa ku waarayo marka lahum fiiha maa yashaa-uuna allah siiyey marka iyaga kaana wuxuu ahaaday calaa kaagaasi calaa rabbika rabbigaa korkiisa wacdan ballanqaad ballanqaadka oo mas-uulan laysa su-aalayo oo laisweydiiyo marka mas-uulanta culimada qaar waxay ku fasirayaan mu'miniintii baaba ilaahay su-aali jirtayoo adduunyada markay joogeen waxay dhihi jireen rabbanaa waaatinaa maa wacadtanaa calaa rusulika walaa tukhzinaa yowma alqiyaamati inaka laa tukhlifu lmiicaad adduunyada markay joogeen bayba ilaahay soo weydiisan jireen waayo jannadaasi wa yowma yaxshuruhum wamaa yacbuduuna min duuni illahi fayaquulu a antum adlaltum cibaadii haa-ulaa'i am hum dallu sabiil su-aal iyadana marka qiyaamaha dhici doonto ayuu alla halkan noogu tilmaamayaa noo sheegayaayo qaala tacaala alla wuxuu yidhi wadkur xus yowma maalin yaxshuru uu kulminayo alle hum iyaga uu kulminayo kuwan wax caabuday ilaahay keyrkii kuwa caabuday iyo wamaa wixii yacbuduuna ay caabudayeen min duunillahi alla sokadiisa waxay caabudayeen iyo iyagiibuu kulminayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa alle fayaquulu llahu alla wuxuu dhahayaa kuwii wax caabuday ilaahay keyrkii kuwii caabuday mushrikiinta ahaa ayuu wuxuu ku oranayaa dayb kuwan mushrikiinta kuwii ay caabudi jireen cafwan fayaquulu wuxuu alla dhahayaa liladiina kaanuu kaana haa-ulaai almushrikuuna yacbuduunahum min duuni illahi kuwii ay caabudi jireen alla sokadii ayuu wuxuu ku dhahayaa alleh a antum idinka miyaa adlaltum dhumiyey cibaadii addoommadeyda haa-ulaai kuwan addoommadeyda kuwaan ah idinka miyaa dhumiyey oo ugu yeeray inay idin caabudaan am mise hum iyaga ayaa dalluu ka dhumay asabiila cani sabiili waddada ka dhumay iyaga miyaa jidkii ka dhumay mase idinkaa dhumiseen qaaluu waxay dhahayaan subxaanaka malaa'igtii waayo marka iyo dadkii cuseyr iyo nabiyullaahi ciisa iyo weeyaan qaaluu waxay dhahayaan subxaanaka nasahnaan eh hufnaantaada eh ay nusabixuka waan ku hufaynaa maa kaana ma uunan ahayn yanbaqii inuu noo haboony miduu u habboon yahay lanaa annaga maa kaana maynan ma aynan ahayn yanbaqii inay habboon tahay lanaa annaga inay noo habboon tahay ma ahayn an natakida inaan samaysano min duunika adiga sokada min wliyaaa inaan samaysano awliye inaan samaysano ay wliyaaa adiga sokada inaan awliye samaysano aan caabudno oo adiga marka aan cibaadada kula wadaajino taa nooma dhabla nooma dhab ahayn walaakiin lagu noqoye matactahum matacta waad u raaxaysay allahum allow hum kuwan iyaga waad u raaxaysay wa aabaaahum iyo iyagi iyo wa aabaa-ahum aabbayaalkood xataa intii nasu ay ka tageen addikra dikrigii ay ka tageen xuskii adiga ay ku xusayeen iyo wixii loo sheegayay in yay ka tageen wa kaanuu waxay ahaadeen qowman qolo buuran ay halkaa qolo halaagsamay yay ahaadeen meeshan marka malaa-igtii ama nabiyullaahi ciisa iyo cuseyr iyo dadkii saalixiinta ahaa ee adduunyada lagu caabuday iyo waxaa laysu keenayaa kuwii iyaga caabuday caabuday marka ereyga aan leenahayna marka de wixii kullu macna alcibaada waa shamlinah hadhow marka dadkan waan wanaagsanay saalixiinta ama yacni malaa-igta ama ambiyada ilaahay ama owliyada sidee loo caabudaa ha dhihin sababtoo ah hal nooc oo cibaado ah haddii iyaga loo sarfiyo ilaahay inta laga leexiyo iyaga loo leexiyo waa la caabuday nacam haddaadan adigu u aqoonin marka adaa dhib waxaa ku haysto faham darri ah nacam maxaa yeelay cibaadada ilaahay haddaad mid ka mida aada ilaahay heyrkii u sarfiso iyo kulligeed haddaad sarfiso isku midaa la joogaa nacam wax ilaahay lahaa cid kale lama sii kara nacam waana jirtaa marka wax cibaado ilaahay ku sheegay oo qeyrkiis loo sarfinayo nacam gowracaa ka mida dabxiga jin baa wax loo gowracaa iska dhaaf wax kale nacam oo jin jinnigiibaa waxaa la yidhaha caafimaad keen xoolahan qaado xoolihii baa marka yacni bisinkii baa laga tegaya oo la gowracayaa markaasaa la leeyahay caafimaadkaagii yacni cudurkaagii waa la arkay caafimaadkaagii keen cibaado miyaysan ahayn taas marka nacam nadarkii dadkii shardi iyo nadar ayay xiranayaan faqri baa asiibayo ilmaa ka dhimanayo xoogaa maalkiibaa tijaaradii baa wax si ka noqonayso qabri buu tegayaa maraa loogu xirayaa markaas baa marka waxaa la leeyahay wuxuu leeyahay haddii aan muraadkayga helo sanada dambe waxaasuu igu leeyahay sheiqa meeshaan ku jira nacam waa la sameeyaa iyadana nacam maxaa yeelay dadku waxay u tagaanba ummadda in badanoo ka mid oo waxaan ku maman haddaad weydiisid maxaa qubuuraha aada u siyaaranaysaan waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo qubuuraha muraadkaygaan ugu socdaa nacam oo muraadkaaga waa maxa shardigan kasoo xirana kuwo waxay leeyihin shardigii aan ka xirtaan wadaa oon geynaa nacam ayb meel marka ka hadli mayno yacni caalam aan jirin iyo wax aan jirin ma sheegayo wax qofka dadadka waaweyn waa fahmayaan aadayna u ogyihiin nacam waxaana laga yaabaa marka wax badan dad aniga igaga sii ogaal badanba inay jiraan nacam marka haddii la yidhaahdo marka nadarkii cibaado maaha iyadana waa dhib nadarka allah laga galaa yuufuuna binadri wayakhaafuuna yowman kana sharuhu mustatiiran waxyaabihii jannada lagu galaayey jannadana cibaadaa lagu galaa saan ogsoonahay nacam wamaa anfaqtum min nafaqatin ow nadartum min nadrin faina allaha yaclamuhu waxaad sadaqa bixisaan wixii aada nadar gashaan ilaahay waa idinka hawaabina waa ogyahay nacam haddii marka nadarkii uusan cibaado noqonin waa wareer kale iyadan waxaa kaloo iyadana de cibaado ah qofku xaalad adag markuu ku jiro ee dhibaata ay haysato bad ou ku qariqsamo mugdigaa uu joogo asbaab ou dad kula xiriiro aan haysanin cidda keliya ee adiga ku og kulana yacni aadna lana xiriiri karto haddaad tiraa yacni aada u yeerato ku maqli karto yay tahayna waa allah taa ilaahay keligiisaa sheegtay oo ilaahay wuxuu yidhi aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaaءa alardi a ilaahum maca allah wax ilaahay lale maa jiro yani maciis alle macii wax macbuud a miyaa jiro waa maya nacam iyaduna dadku markay xaaladaas ku jiraan waa hilmaamaanba alle qaar badan markaasaa dad aan da maqlayninoo waa hore dhintay ayay u qeyshanayaan ama awowgood ha ahaado ama sheekh ha noqdo weli ah oo aan maqli asbaabtii ay ku maqli lahaayeen ma leh lama hayo ee qofkaasi marka waa imaqlayaa markaad tiraa bilaa asbaab ee ilaahay iyo isaga maxay ku kala duwan yihiin marka soo ilaahay lama simin qofkaas ile axadka ku maqli karo waa allah mar kasta iyo meel kastood joogto ilaahay baa ku maqli kara mar walba adiga bani aadamku mar kasta kuma maqli karan xataa hadda technologygan jir haddaan xataa soo qaadno oo taleefon nin meel fog aad kala xiriiraysid asbaabtaas hadday go-do swiijka haddii la demiyo adiga meeshaada laga demiyo meel kale laga demiyo ismaqli maysaan qof bani aadamo adiga kol kasta ku maqli karaa ma jiro ilaahay maaha hortaa inaan ogaano waay bani aadamku yacni haddaad hoos hadda u hadasho wax ku maqlaa male ilaahay unbaa ku maqlaya subxaanahu watacaala haddaad markaad u tiraahdid qalbigayga waxa ku jiro iyo waxa aan soo wado iyo meel mugdiya markaan joogo asbaabihii wax lagu maqli lahaa iga dhammaatay qolo saas sida alla wax u maqlo u maqasha aada aaminto ood iyaga nidihii iyo ula jeesato yaa fulaan yaa fulaan aada tiraahdid markaa de wixii ilaahay lahaa baad qoladaa u meerisay hadday ahaayeen marka dadkaasi dad suusuuban oo ambiye ilaahay iyo owliye alleh iyo hadday ahaayeen dadkaasi su-aashaana marka qiyaamaha imaanaysa marka lianna maa kaana yanbagii lanaa an natakhida min duunika waxaa dhahaya waa dad suuban wa dad suusuuban oo la caabuday suuratu lmaa-idana waa kusoo marnayoo yaa ciisa bna maryama a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah qaala subxaanaka maa yakunu lii an aqula maa laysa lii bixaqin in kuntu qultuhu faqad calimtahu taclamu ma fii nafsi walaa aclamu ma fii nafsik inaka anta callaamu lguyuub maa qultu lahum ilaa maa amartanii bih an icbudu llaha rabbii warabbakum wax kale ani ma farin nasaaradan markaa maanta dhan ciise u qeyshanayo dhib yar markuu soo gaaro oo yaa ciisaada ku hayo qiyaamaha waa ka beri noqonaya nabiy llaahi ciisa ayb meeshaas marka aayaddaas iyo aayaddan iyo suuratu saba aayadda aan ugu tegi doono iyadoo waa isku wada macno wayowma yaxshuruhum jamiica huma yaquulu lilmalaaa'ikati ahaa'ulaai iyaakum kanuu yacbuduun qaaluu subxaanaka anta waliyunaa min duunihim bal kanuu yacbuduuna aljinna akharuhum bihim mu'minuun sidaas iyaguna dhahayaan wadkur xus yowma maalin yaxshuruhum alla uu kulminayo oo ururinayo wamaa iyagii kuwii wax caabuday iyo wamaa waxa yacbuduuna ay caabudayeen min duuni illaahi alla sokadiisa fayaquulu wuxuu dhahayaa alle kuwii la caabuday buu ku dhahayaa a antum idinka miya adlaltum dhumiyey cibaadii addoommadeyda haa-ulaa'i kuwan see ku dhumi yacnii idinka miyaa yidhi hanala caabudo innaga saas miyaad dhahdeen am mise hum iyaga ayaa dalluu ka dhumay oo ka weecday asabiila jidka iyaga miyaa ka dhumay qaaluu waxay dhahayaan subxaanaka nusabixuka waan ku nasahaynaa ilaahu maa kaana ma uunan ahayn yanbagii inuu noo habboon yahay lanaa annaga an natakhida inaan samaysano min duunika adiga sokadaada min wliyaaa inaan wliyaa-a inaan ka samaysano adiga sokadaa awliya aan caabudno inaan ka samaysano taa nooma dhab aha saasay dhahayaan ee jawaabtan iyo su-aashaan ma is leedahay marka idinka miyaa dhumiyey mase iyagaa dhumeen markaas waxay ku jawaabeen ilaahow in annaga inaan adiga cid aan ahayn ka weli dhiganno oo aan caabudno nooma haboono jawaabtoodu saasay noqotay haa jawaab waa u noqonee warkii hore sababtoo ah waxay tahay macnuhu haddii annaguba adiga kaligaa aan ku caabudayno seen uga raalli noqonaynaa in annaga nala caabudo waay macnaha soo ma fahmaysa walaakin lagu noqoyey matacta waad u raaxa waad u raaxraaxaysay hum iyaga bilmaali maal iyo nicmo iyo caafimaad iyaad ugu raaxaysay iyaga iyo wa aabaa-ahum iyo aabbayaalkood barwaaqo amni iyo maal iyo caafimaad iyaad ugu raaxaysay marka amnigii iyo barwaaqadii iyo maalkiibaa ilowsiiyeyba inay adiga ku caabudaan ayb xataa intii nasuu ay ka tageen addikra dikriga ilaa ay ka tageen almawcidata waanada iyo iimaankii qur-aanka la rumeynayay iyo ay ka tageen ama xataa intii nasuu ay ka tageen addikra ay dikraka adiga xuskaagay ka tageen inay ku caabudaan wa kaanuu waxay ahaadeen qowman qolo buuran halkaa halaagsamay ilaa ay qolo halaagsamay ka noqdaan saasay ahaayeen faqad kadabuukum bimaa taquuluuna markaa kuwii kalea lagu soo jeestay oo alla wuxuu leeyay faqad xaqiiqe ahe kadabuukum way idin beeniyeen bimaa kiibay idinku beeniyeen taquuluuna aada dhehaysaan idinka warkii wixii aada dhehayseen waa idinku beeniyeen bimaa taquuluuna ay biqowlikum waay waa masder maada waa masderiya ficilka ka dambeeya masder ka dhalaali faqad kadabuukum biqowlikum way idin beeniyeen warkiinayna idinku beeniyeen idinku aada lahaydeen kuwan waa macbuudiin la caabudo famaa tastatiicuuna ma karaysaan sarfan leexin cadaabkii aada iska leexisaan walaa nasran gargaar aada isu gargaartaanna kari maysaan maanta famaa yastadiicuunana waa la akriyay haddii famaa yastadiicuuna la akriyay famaa yastadiicuuna kari maayaan iyagu idinma awoodayaan sarfan leexin cadaabka idinka leexiyaan walaa nasran iyo gargaar midna idin awoodi maayaan xafsa isaga wuxuu aqriyay bita famaa tastatiicuuna marka warku wuxuu ku socdaa kuwii wax caabuday famaa tastatiicuuna idinka ma awoodeysaan waay sarfan leexi leexin cadaabka aada iska leexisaan walaa nasran iyo hiil midna ma awoodaan maanta qura-ada kalena waxay aqriyeen famaa yastatiicuuna sarfan macnuhu markaa aalihadow ku socdaa kuwii la caabuday famaa yastatiicuuna ma karayaan sarfan inay idinka leexiyaan cadaabka walaa nasran iyo hiil inay idiin hiiliyaan waman qofkii yadlim dulmiyo minkum xaal uu idinka idinka mid yahay oo cibaadada booskeeda boos aan ahayn dhigo oo shirki la yimaado nudiq dhadhansiinee hu isaga cadaaban cadaab dhadhansiinee cadaabka oo kabiiran weynin badan waman yadlim waman yushrik baa laga wadaa lianna dulmiga waa shirkigu dulmi waa lagu idlaaqaa waman qofkii yadlim shirki sameeyo oo dulmi falo minkum xaal uu idinka idinka mid yahay nudiq dhadhansi nudiq dhadhansiinee hu isaga cadaaban cadaab dhadhansiinee cadaabka oo kabiiran weynin badan wamaa arsalnaa qablaka min almursaliina ilaa inahum laya'kuluuna acaam jawaabtii marka waatan amaa lihada rasuuli yaakulu acaama wayamshi fi laswaaqi waatan jawaabteeda wamaa arsalnaa maba anan dirin qablaka adiga hortaa min almursaliina rususha xaal uu ka mid yahay axaddan maba anan dirin ilaa inahum iyagu laya'kuluuna way cunayeen addacaama cuntaday cunaayeen wayamshuuna waa soconayeen fi laswaaqi suuqyaday soconayeen wajacalnaa waxaanu ka dhignay bacdakum qaarkiin libacdin qaarka kale aan uga dhignay fitnatan imtixaan waa isukiin imtixaannay ee atasbiruuna ma sabraysaan oo imtixaanka ma ku sabraysaan wa kaana rabbuka rabbigaa wuxuu ahaaday basiiran midkii aragti badan oo aada wax u arkayo wamaa arsalnaa ma dirin qablaka adiga hortaa mina min almursaliina rususha xaggooda yacni wax kama aanan dirin ilaa inahum waxay ahaayeen iyagu un rusushaasi laya'kuluuna inay cunayeen addacaama cuntada wayamshuuna ay soconayeen fil aswaaqi suuqyada inay soconayaan unbay ahaayeen marka maa lihaada rasuuli ya'kulu acaama jawaabteedii marka waa kaas adiga rusushii kaa horreysayba sidaas bay ahaayeen marka maxaa adiga kugu cusub marka ood adiga gaar ula timid oo adiga maa jiraan qul maa kuntu bidcan min arusuli o kale wajacalnaa waxaanu ka dhignay bacdakum qaarkiin libacdin qaarka kale aanu uga dhignay fitnatan imtixaan ay baliyatan wakhtibaaran baan uga dhignay midka qaniga ah wuxuu imtixaan ku yahay faqiirka oo faqiirkii wuxuu dhahayaa maalii lam akun milahu maxaan hebel oo kale u noqon waayo ninkan waa u dhacatay ayuu dhahayaa faqiirkii waa imtixaanan yahay ninkaanu ku imtixaanan yahay qofkii qaniga ahaana waa imtixaanan yahayo isagana bal maalkaas inuu ku shukrin doono iyo inuu ku kibri doonaa la fiirina wasaxiixu qofka caafimaadka qabana yacni fitnatun lilmariid midka jiran buu imtixaan u yahay washariifuna fitnatun lilwadiic ninka shariifka ahna wuxuu fitno u yahay ninka liito ayb wa qaala bnu cabaas wuxuu yidhi jucilat bacdukum balaa-un libacdin qaarkiin waxaa laga yeelay balaa-an libacdin qaarka kale imtixaan looga dhigay litasbiruu inaad sabartaan jucilat bacdukum balaa-an libacdin ayb litasbiruu calaa maa tasmacuuna minhum inaad markaa ku sabartaan waxaad ka maqlaysaan iyaga wa tarawna min khilaafihim iyo waxaad ku arkaysaan oo khilaafkooda ah watatabicu lhudaa hanuunka aad raacdaan ajacaltu bacdakum cafwan jacal ay jacalnaa bacdakum libacdin fitnatan ay jacaltu tafsiir labaad waxaa jacaltu bacdakum qaarkiinaan yeelay balaa-an baan ka dhka yeelay imtixaan iyo ikhtibaar baan libacdin uga dhigay qaarka kale litasbiruu saaad u sabartaan calaa maa tasmacuuna minhum maxaad ku sabraysaan waxaa ka maqlaysaan leanna hadda mushrikiinta nebiga hortiisa waxaan ka sidan uga qararaclaynayo oo uga doodayo ee waxay u baahan yihiin sabar leanna waxaa laga maqlayaa wax dhib badan dood uun joogto ah madax adayg marka waxa aad qaarkiin qaarka kale uu ka maqlayo inaad ku sabartaana marka la rabaa wa tarawna min khilaafihim waxaad arkaysaan oo khilaafkooda ah inaad marka ku sabartaan watatabicu lhudaa hanuunka aad raacdaana ladinwaa la idin fiirinaya waa la idin eegayaa marka wa kaana rabuka rabbigaa wuxuu ahaaday basiiran midkii arkid badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed